magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayay dhalinyarada aragga naafada ka ah si ay door muuqda ugu yeelan lahaayeen waxbarashada munaasabadda dhiirigelinta ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha dugsiyada gobolka banaadir cabduqaadir xasan guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed maxamed jaamac dhegaweyne iyo marti sharaf kale mustaf maxamuud cumar guddoomiyaha ururka dhalinyarada aragga naafada ka ah ayaa ka waramay caqabadaha haysta dhalinyarada aragga naafada ka ah isagoo ka codsaday wasaaradda waxbarashada soomaaliya in il gaara ku eegaan xuquuqda naafada soomaaliyeed
waxaan baaqeena ku aadan wasaaradda annagoo ah ururka dhalinyarada aragga naafada ka ah oo dhan waxaan ka codsanayna wasaaradda ama baaqeena ku jahan wasaaradda waxaan ogsoonahay maanta inuu joogo wasiir aada aqoon ugu leh yihiin qeybna ka yihiin dadka waxbartay inay scholarshipkaas ay xaqa u leeyihiin inay helaan sidoo kale waxaan ognahay in macalimiin la qaadanayo oo wasaaraddu ay macalimiin qaadanayso waxaa jira macalimiin dad waxbartay oo arag la diyaar noo ah inay diyaar noo ah inay dadkooda waxbaraan marka inaan qeyb ku yeelano ayadoo laftigeeda wasaaradda ay qeyb cabduqaadir xasan guddoomiyaha dugsiyada gobolka banaadir iyo maxamed jaamac dhegaweyne guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ayaa si wada jira ugu booriyey dhalinyarada aragga naafada ka ah in ay xoojiyaan aqoontooda iyo xirfadooda naafada ama dadka naafada ah xuquuq u leeyihiin waxbarashada in ay waxbartaan loo saamaxo meelihii u gaarka ahaa ee ay soo gaari kareen ama wax ku baran kareen ayadana way sheegeen annagana waan kusoo darnay baaqeenii u dambeeyey waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in la iswada kaashado dugsiyada iyo jaamacadaha dalka ka jirana number fiican inaad ku yeelataan insha allahu tacaala marka waxaa la odhan karaa adduunkan casriga iyo technolojiga iyo dowladnimada aan gaarnay awgeed ayaa waxaa dee ay sababtay inaan in dadka naafadu ay bulshada qayb ka noqdaan waana arrin ku cusub